bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nugunsidyaal hamiinfayla ka dhawaada warka haminima ee idaacadda warsanga saxafiyiinta ka howlgalaya magaalada baladweyneyo weybayo ku tacasiyeen dhimashadii kakoyti wariye cabdulaahi cusmaan kulanaanku ka horjeeday mas-uuliyiinta dhaliilsan maamul goboleedka koonfur galbeed iyo weybakee kale ka qobday magaalada baydhabo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo sheegay in tilan dhaafa baarlamaanka kiiska qalbi dhagaha khudbad ugiyo jeediyay in musharaxiinta maamul goboleedka hirshabeelle oogii kalaha gebagabeeye dalalka igaad oo ka shirahayaan dalka suudaan iyo weliba dabku kahi iskool oo ka dhammaday labaatan shan ardaya
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
amiinamo dhagoonsidyaal khamiisa wujamaanaha kala hayta taariikhdan iyo ka eedanta tumi afarta bilo sagaala sanadka lamada kuntum iyo toddobada ka dhowaada warkii ofisanga kololanku ka horjeeday mas-uuliyiinta dhaliilsan maamul goboleedka koonfur galbeed iyo geega laga qobaday magaalada baydhabo cali aadan mursal iyo faafahinta warkaning haya iyo mas-uuliyiinta xakujeeda deegaanka koonfur galbeed soomaaliya waana ku tirsan dowladda dhaxe iyo dowladda goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba yo dhaliiliyo hanjeedina madaxda maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo kulanku haqaban gaabi waana lonku hadlay dad ka diidan jiritaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo geega kadhii magaalada baydhabo xarunta gobolka baay kulankan weliba ha ku qeyb galay maamulka gobolka kan degmada hogaamiyaalka haweenka koonfur galbeed soomaaliya odayaal dhalinyaro kulankan iyo weliba yo hadalo kooban yo hakujeediyana waana sheegana iniyo marnaba inin ogolana burburitaanka maamulsho gudoomiyaha haweenka gobolka baay muraay madeer iyo degmada xawo sokor cali gudoomiyaha gobolka mise shirku jaraa'id unun qobdahayne shakhsiyaadkiin dhaladii koonfur galbeed oo hankahay iniyo burburyaan koonfur galbeed xaqiiqdii koonfur galbeed wali ati wal ogi meel laha ku aasaasi wal ogi meel ha ku bilaawati wal ogi reewun maamul badan ha dhisi halyeeyadii reewun dhaladi oo maamulada koonfur galbeed ha dhisaayeen dhammaantiyo mayla raawismadi an er nusku nus dhimadan ilaahay qabrasho waansanka weela haddii madi madi ya gordaan madi madi madi madi eraygi la raayi ini la dhaafo lufade madi madi hibalay hayti unasada weelo fadne eraygi la raayi ini la moodo lufade kow dhibaato wali una dalkun haka mara fadne oo qof beni aadin eb ha mara fadi ha marni man adkaysdaan ini una hatan ina burburi langna muka ogolaadaan iska koynay geeke walaala guraaw mayla raayi use lamadan beri wadaan aan shalay halay ha mara ku hadalay iyo haan inta ku daroobiya ini una geeke walan iskushaagni an isweerne way ogdiina argown hana mari ini mayla raayuse lanha mari may raayuse injarna o soomaaliya mart una qabiilina gobsada jareen way weelasaana haagna dhammaayo haayo waxaan banaanka jara gudoomiyaha gobolka baay cali dooyow cabdiraxmaan iyo doga baydhabo cabdulaahi cali watin iyo weliba yo ku hadleyna sida lahan dhisi maamulka dowladda goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya koonfur galbeed madila dhisi dhibaato lahaka dhisiyo magaaga maybo dhibku laha mari way ogaay maybo borosi badan ha mari geeg ilaahay mana siban ku waray baay bokool iyo shabeelle hoos inuna helno koonfur galbeed una ka dhisne waana inshaagad ciidan lantaa baro ammaan lantaa barya la suubi ma ogaasan madim aran qabaa'ili dagaali meelo ka been haddana shabaaba ma hagale shaatigi qabaa'iliga hagale haddan usoo fado walaayi heri oo baay bokool iyo shabeelle hoos ka heri usun dhimaatirifado usun may suubi yahay baawarkan taka taab weejida masaarako shamin geeran lo dameero raashin waden oo weejidan wada meelala ka gubi maayna may dameer ma helays dameer sun dembi galay dameer sun dembi magal raashin wadi raashin kale gubi gid kale sun bawar mele mahmaro korto leeri anta qasa dheer taas oo kale ila diinsor taas oo kale ila weejid may may ba meelo maro may baawarki hamarka baha gadido seedaay meel seedaay mal ila hergeysa ila may seedaay buntulan seedaay ko kale may leeyahay wal may gobonay dhulki sidoo aha wal may gobodo haayo leey usub humaangan tan ku tabi wal dhulka ku tabi ushalay mad ku tabi fay mun ku tam madun usmaanaga lo masuubiyo madun wal may gobon may leey tisu ku tabi boo wayn sin sheegay aan dadka dibidi roogo haada jaray qabiil qabiil iyo ololomo waba jarta dadka dibidi roogo keerti dadka roog isrogan yooba heliyen dadkaas geelis galaa ile ogaayeen wel heliyatama dheeg marka eedan qalba hunyin walaba hadiraayan walfaylame hanun an la dareerteen facebookaha kadowan e arrinta cabdikariin sheekh muuse qalbidhaga oo murun badan ku dheh dhalatay xukuumaddii baarlamaanka dhatiyo iyo weliweyba eta toosurung oo hallanen helna shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed oo qaarsho arrintan yoona arrintan inshal qaybsan iyo weybayo dalbadahayana antii la rahaa go-aanka xukuumadda oo reedna ninkanagana meela qaar kaleniyo ka baaqahayaan anti baarlamaanka xukuumaddan kala xisaabtanta kiiska gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaarey yaa sheegay intii dheegaan gooxa shacabka arrintagna lanku baahanye intiyoonka dambeyn baarlamaanka calku diiranga waybawsi ku dalbaday guddoomiye jawaare shacabka intiyo manateediusi nabadeen rogan waanaga kalsoonaada waanaga kalsoonaadaan dadkiyo matelahayan oo ah xildhibaanada guddoomiyaga golo shacabka ee baarlamaanka soomaaliya guddian saari arrintan shalaya saxafiyiinta ka howlgalayaan magaalada baladweynaye ku dacasiyeen dhimashadii kakoyti wariyaha cabdulaahi ismaanga faafahinta warkan weyba baladweynahan inku diray bashiir cabdulaahi ismaanga qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay tacsiye u dareen eheladii uu ka geeriyooday cabdulaahi cusmaan macalin oo ka mid ahaa wariyaasha ka howlgalayay magaalada beledweyne waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlaya inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay samar iyo imaana naga siiyo dhammaan asxaabtii iyo qaraabadii uu ka tegayay walaalkeen cabdilaahi qof walbana way dhimanaysaa markii loogu talagalay inay dhibato waxaa xusin mudan cabdilaahi inuu ahaa nin marka uu dhimanaya u taagnaa inuu bulshadan u adeego laakiin ay dishay gacanka xaq daran oo ka caado yeelatay in dadka bulshada u adeegaya ay ku disho meel walba iyo meeshay kula kulanto marka ilaahay samara ka siiyaan leenahay cabdilaahi intii uu ka tegey iyo intii garanaysay ama codkiisa ama muuqaalka kulli nafsin daa'iqatulmowt naf walbaa waa waajib inay dhadhamin doonto mowdka waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto walaalkeen weriye cabdulaahi cismaan macallin oo saaka aroornimadii hore ku geeriyooday isbeddelka digfeer ee magaalada muqdisho iyadoo tobankii bishan qaraxii ka dhacay magaalada beledweyne dhaawac ka soo gaaray loogu qaaday magaalada muqdisho maalin ka hor mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay inaa ilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaa marka hore halkan tacsiinta hiiraanyada aan uga dirayaa dhammaan suxufiyiinta gobolka hiiraan iyo dhammaan suxufiyiinta soomaaliyeed anoo uga tacsiyinaya geeridaas naxdinta leh oo aan leenahay ilaahay meel qabuu ha mariyo wuxuu ahaa nin aad u qiimo leh wuxuu ahaa nin aad u furfuran wuxuu ahaa nin runtii intii aan aqaano aniga ay ii dhimnayd cabdulaahi iyo qof bini aadana oo murmaaya intii aniga aan aqaanay runtii cabdulaahi wuxuu ahaa nin aad u da'yar wuxuu ahaa dadkii ugu dambeeyey ee bahdan saxaafadda ku soo biira sidoo kaleento waxay talooyin u soo jeediyeen wariyaasha ka howlgala gobolka hiiraan waxaan marka wariyaasha kale ku odhan lahaa ee weli dunidan kor saaran in ayaga naftirkooda ay ka fakeraan ammaankooda meelaha ay joogayaan waxaad moodaa maalmahan dambe inay aad u soo badanayso dadka in lagu beegsanayo meelaha bulshada ay isugu timaado dhib ma laha weriyo ku dhintay isagoo filim duubaya dhibna ma laha weriyo ku dhintay isagoo sawir qaadaya laakiin waxaa wax aad looga naxa ah weriye isagoo ama maqaayad jooga ama meel kala jooga ay dhibaata inaga soo gaartay inagoo og xaaladda adag ee jirta marka weriyaasha waxaan ka codsan lahaa bal inkastoo qofta wakhtigeeda ay isdhaafeen haddana meelaha inta badan aad u mood in shaqo laga dhigta maalmahan dambe inay ka wareegsadaan oo ay meelo kala tagaan urur goboleedka igadiya bilaabay shir wadatashi oo la kaansixiyo heliiska dhaqdhaqaaqa horte ee xorya ee horyaala dadka ee gobolka kaasoo arbaadii shalay ku furmay magaalada juba ee caasimada dalka suudaan kulankan wadatashiga iyo weyba ku qayb galay mas-uuliyiinku dareerta dalalka etoobiya dii jabuuti kenya suudaan ugandha koonfurta suudaan eritara iyo soomaaliya oo dhammaantiyo ku midda igada tababarkan wadatashi weyba ujeesheeyaa ururinta macluumaadka ku saabsan caqabado iyo faa'iidooyinku yoolayen dhaqdhaqaaqa horte ee dadka ka nool gobolada igada inta la xoojiya qorsho qaran ee horumarinta anka yaraan labaatii shan arday iyo macalimiin iyo ka dhammadan dabku kahay iskool islaamiya oo laka hoyday kaasoo ka yaala caasimada kale lambuur ee wadanka maleesiya dabkan oo ku kahay harunta laka baradow waana laka xifdiga qur-aanka kariimka iyo hiraabtii hore ku kahay dabkan tirada dhimashada ee la xaqiijiyay ilaa labaatiyo sed arday ilaa muwaardiya waaxda dabdamiiskii samata bixintaya sheegan intii baabuurta dabdamiiska iyo deeran meelo dabku kay todoba qof iyo la sheegay intiiu ka dhaawacmeen weybana la habadbaadiyey tum-iid kow qof kale weybaa weli la baaraha ay sababta dhaliidiyay intii dabku kaha iskool iyo ardayaal yayar ee walka baradayana warkayamiina madhagoonsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kula dareer tagna surunkunganinkeegi intii warkanka lamid hereedanku kulmaana sidaa iyo ammaan alla